baryahanba waxaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolada hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadir intooda ku sugan muqdisho badankood u socday shirar shirarkaas oo ku saabsanaa sidii maamulo loogu sameyn lahaa goboladaasi hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo banaadir waxaa marka maanta kulan la yeelanay ra-iisul wasaaraha annagoo kala hadlayna laba qodob qodobkaas oo ah maamul sameynta goboladaas iyo dagaalada ka socda gobolka galgaduud gaar ahaan degmada guraceel arrimahaas oo aan runtii dagaaladaas ka socda aan aada uga xumaanay oo dagaalla ku habboon wakhtigeedii aysan ahayn dad dagaalkuna uu yahay dagaal siyaasadeed maadaama dagaal siyaasadeed uu yahayna ra-iisul wasaaraha waxyaabaan kala hadalna waxay ahayd maadaama uu isaga ka horeeyey dagaalkaasi xilligu uu bilowday inuu dib u eego halkaasina loo diro xildhibaano iyo dad kale oo ehel u ah dadkaas ee aan ahayn qolooyinka meesha isku hayo lana xaliyo lagu xaliyo arrimo siyaasadeed lagu xaliyo arrinkaasina aad iyo aad ayuu u soo dhoweeyey waxaan rajaynaynaa isaga naftirkiisa mustaqbalka dhow inuu tago halkaas ama wafdi wasiira uu diro wafdiyadaas xildhibaanadii odayaashii ah si xal looga gaaro arrimaha siyaasadeed ee gudaha ahna uu hoos u eego arrinta kale way jiraan dad konseerno ka qaba maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo banaadir waxyaabahaas waxyaabaha shirarka dib u heshiisiinta iyo shirarka waxqaybsiga looga hadli doono laakiin guud ahaan mabdi'iyan in maamuladaasi la sameeyo ay xildhibanadaasi badankooda ay qabeen una jeediyeen isagana aad iyo aad usoo dhoweeyey
shirkan marka la fiiriyo hadda aad la yeerateen ra-iisul wasaaraha markaad kala hadlayseen arrinta ku saabsan maamul sameynta saddexdan gobol ee banaadir shabeellaha dhexe iyo hiiraan ma u dhammeydeen marka la fiiriyo xildhibaanadiina baarlamaanka federaalka ku jira ee saddexda gobol matalaya horta baarlamaanka xildhibaanada intooda badan way maqanyihin laakiin sodomeeye ku dhawaadaanu ku joognay oo aanu barnaamijkaasi kala hadalnay way jiraan maku dhahayo boqol kiiba boqol barnaamijkaasi laakiin aqlabiyadda inta badan way qabaan in maamuladaasi laysku dhiso sababtoo ah gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay siddeed iyo tobankii gobol dadka deegaan deegaankana waxaa weeye xuquuq waxay u leeyihiin rabitaankooda halkii ay la jecel yihiin inay gaaraan dastuurkan wuxuu dhigayaa laba gobol iyo wixii ka badan inay israaci karaan sax laakiin muqdisho oo caasimada dalka ah dastuurka waxau leeyahay miiqaam gooniya inay keligeed doodgooda noqonayso inay keligeed caasimada dalka ahaanayso iyo inay maamulku biiri karto saddexaas wado inay u furan tahay ayaa la sheegaa
maadaama saddexda gobol saddexda shay u furan tahay waxaa weeye mid ka mid ah weye tan midda kale muqdisho intee muqdisho ah horta annagu waxaan ka hadlayna waxaa waaye muqdisho iyo gobol banaadir gobol iyo gobol banaadir waa la yaqaanaa waa siddeed iyo toban baalki toddoba iyo toban degmo oo dadkay degan yihiin soomaali badankeed ha deganaadaan laakiin dad baa dhulkan iyo caasimad intaysan noqon ka hor ku noolaa haddana ku nool xuquuqayna leeyihiin marka tan dastuurka ah dastuurka marka la dejiyo loo qaado afti ee xildhibaanadu ansixiyaan markaas maqaamka inta loo garto ama ay noqoto maalintaasaa laga hadlayaa laakiinse ka hor waa inay helaan rabitaankooda iyo halka ay doonayaan inay ku darsadaan waayahay marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha kulankii aad la qaadateen muxuu idinkaga sheegay arrimahan muxuu idiin soo jeediyay adinka laftigiinna maxaase talooyinka aad u jeediseen uu ka yidhi
annaga ra-iisul wasaaraha waxaan u sheegnay mabda guud ahaan in laysku raacsan yahay in maamul goboleedyada harsan maadaama deegaanada annaga aan degannahay ay u badan yihiin in la dedejiyo waxyaabaha kale oo aan isku raacsannahayna waxaan kaloo aan u sheegnay in mabdi'a guud isku darkaasi aqlabiyaddu ay isku raacsan tahay laakiin waxyaabaha dhiman ee dadka konsen ka qabaan dagaalada sokayso u dhacay qof walba konsen buu qaba meeshaan maxaan ka helaya wuxuu rabaa waxa uu helayo inuu sii ogaado isagoo aan gogol gelin oo aan la xaajoon marka is-aamin daradaasi shirar dib u heshiisiin ah in laga hormariyo kadibna wax qaybsi ay noqoto dadka xildhibaanada ah amase qabaa'ilada kale ee deegaanada deganna wiigga hadda soo socda iyo wiigga ku xigaba waxaa lala- waxaa jiri doona shirar kale oo isdaba joog ah oo arrintaasi qofkii consern ka qaba concernkaasi in looga qanciyo ay tahay arrinta ku saabsan ee, dagaalada guriceel ee, muddooyinkii lasoo dhaafaba waa taagnaayeen ganacsato iyo cuqaal iyo dad kaleba waa ku baxeen ee, ra-iisul wasaaraha marka arrintan usoo jeediseen oo in bal loo diro dad ee, ehel u ah iyo baarlamaanka xubno ka tirsan muxuu idin ee, kaga sheegay arrinkaa een ra-iisul wasaaraha runtii aad uu kaga xumaa ra- dagaaladaasi meesha ka socda een een wixii aan u jeedinay iyo wixii aan ka qabnayna oo ah in dagaalkaasi dagaal siyaasadeed uu yahay lana joojiyo xukuumadda ay isku daydo dagaalkaasi sidii loo joojin lahaa maadaama labadooda dad een shalaytoole si wada jira ula dagaalamayay shabaab ay ahaayeen oo cadow kore ay lahaayeen in cadowgii inta ay ka soo jeestaan gudahooda ay u soo jeestaan waxa weeye waa dhibaato kale waa marka wax laysku haysto nuxurka ahna waa siyaasad in wixii siyaasad ah wada hadal lagu xaliya ayaan u soo jeedinay waana naga waa waa naga aqbalay